assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu da dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxa ee idaacadda radio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sheegay in ciidamada shisheeye ay muhiim u yihiin wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda oo koonfurta suudaan kula kulmay muwaadiniin soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir oo shaaciyey amar ka dhaqan galay magaalada muqdisho oo looga hortegayo isticmaalka maanduuriyaha dowladda federaalk oo ka qayb gashay shir deg deg ah oo looga hadlayay colaadda ka taagan dalkaasi suudaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo qaabishay safiirka ruushka akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warka aan idinku haynana waxaa ka mida dowladda etoobiya oo xirtay xubno lagu tuhmayo afgembi qodobadaas iyo qodobo kaloo xiisale ayaa ku dhagaysan doontaan warka subax ee idaacadda radio kismaayo
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelayay dood furan oo su-aale lagu weydiinayay ayaa ka hadlay ciidamada shisheeye ee dowladiisa ka caawinaya wejiga labaad ee howlgalka lagu xoreynayo deegaanada ka maqan gacanta dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la weydiiyey cawaaqib xumada ka dhalan karta ciidamada shisheeye ee aan ka tirsanayn admis ee dalka soo galaya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaasi ujeedkooda uu yahay sidii ay ciidamada soomaaliya uga caawin lahaayeen in ay gacanta ay ku dhigaan ammaanka dalka madaxweynuhu waxa uu caddeeyey in dowladda soomaaliya ay leedahay jihaynta ciidamada islamarkaana waxa uu sheegay in ay ka howlgalayaan meel walba oo dowladda ay ka codsato in shabaab laga saaro xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladaha kala qaybgalaya dagaalka ay laftooda muhiimad weyn ay u leedahay in ay gudaha soomaaliya ay kula dagaalamaan kuna cirib tiraan al-shabaab maadaama ay dalkooda iyagaba ay dhibaato ay ku hayso mar uu madaxweynuhu uu ka hadlayay cidda bixinaysa dhaqaalaha howlgalkan ciidamada ay ku sameynayaan waxa uu sheegay in dowlad kasta ay iyadu dhaqaalaheeda la baxayso ayna tahay arrin ay ku caawinayaan soomaaliya oo ay ka codsatay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali xaaji aadan ayaa ka qaybgalay shir deg deg ah oo ay isugu imaanayaan golaha wasiirada ee caafimaadka ee dalalka carabta kaas oo looga hadlayay arrimaha kasoo cusboonaaday waddanka suudaan wasiirka caafimaadka ee suudaan ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee dalka suudaan tan iyo markii ay ka dhaceen dagaalada iyo dhibaatooyinka kasoo gaaray dagaaladaasi dadka muwaadiniinta ee u dhashay dalkaasi suudaan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali xaaji aadan oo ka qayb ahaa shirka ayaa uga tacsiiyey shacabka suudaan dhibaatada kasoo gaartay shaqaaqooyinka iyo dhibaatada dagaalka ee ka socda dalkaasi iyo weliba isaga oo dagaalkaasi kusii fiday gobollo badan oo dalka ka mid a golaha ayaa muujiyey garab istaagga walaalnimo ee suudaan waxayna go-aamiyeen in goobaha xaaladahoodu ay daran yihiin in la gaarsiiyo gurmad deg dega oo dhinaca caafimaadka ah kaasoo isugu jira daawooyin iyo agab caafimaad wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya mudane abshir cumar jaamac huruuse ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen safiirka dowladda ruushka u qaabilsan soomaaliya danjire michael clonvo kulankan ayaa looga hadlay qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin tartanka soomaaliya ay ugu jirto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo in ruushka soomaaliya ugu taageero ka taageero cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya si ciidamada soomaaliya ay ula wareegaan amniga iyo xasilinta soomaaliya sidoo kale kulankan ayaa looga hadlayay xoojinta iskaashiga labada dal gaar ahaan dhinacyada diblomaasiyadda caalamiga ah ammaanka iyo kordhinta deeqaha waxbarasho ee ardayda soomaaliyeed ay ka helaan dalka ruushka gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta ku dhawaaqay in guud ahaan magaalada muqdisho ay mamnuuc ay ka tahay ka ganacsiga isticmaalka maanduuriyaha kala-aa shiishadda tubaakada xashiishka calaqa iyo khamriga gudoomiye yuusuf madaale ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in goobaha lagu caweeye ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho aysan furnaan karin wixii ka dambeeya ilaa iyo labiiyo tobanka habeennimo amarkan ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa yimid kadib markii uu kulan la qaatay ganacsatada kuleh maqaayadaha guud ahaan magaalada muqdisho iyo hoteelada ganacsatada kulankan uu la qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhankooda soo dhoweeyay amarkan ka soo baxay maamulka gobolka banaadir dhowaanayay ahayd markii maamulka gobolka banaadir uu albaabada isugu dhuftay xarumo ku yaala magaalada muqdisho oo lagu isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya islamarkaana ay ku caweyn jireen dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar caqabadii tallaabadani gabagabadii tallaabada uu maamulka gobolka banaadir uu ku mamnuucay ka ganacsiga iyo iibinta waxyaabaha maanka dooriya ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay maamulka gobolka banaadir ay muqdisho ka wadeen howlgallo ka dhan ah waxyaabaha ammaanka duuriya xogayaha joogtada ah ee dal safaaradda xogayaha joogtada ah ee dalkaasi suudaan ayaa waxa uu kulan la qaatay muwaadiniin soomaaliyeed oo jooga dalkaasi suudaan waxaa qodobkan inoo haya waryaheena cabdirasaaq ali cabdulle
xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada juba ee koonfurta dalka suudaan kula kulmay boqol iyo laba muwaadin oo laga soo masaafuriyay dagaalka ka socda magaalada juba anirada ee magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan muwaadiniintan oo safar dhulka kusoo gaaray xuduuda labada dal ee suudaan iyo koonfurta suudaan ayaa inta badan xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda uu la kulmay iyagoona inta badan ay ka wada hadleen xaaladooda iyo weliba waxyaabaha ay u baahan yihiin xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya xamse aadan yelixo ayaa sheegay in ee meel gabagaba ay marayaan sidii dalkeena soomaaliya loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta inta badan ku dhibaatoonaya xuduudda labada dal ee colaadu ay ka socoto gelinkii dambe ee shalay ayee dowladda soomaaliya maga oo soo saartay amaro ku amaro ku aadan sidii muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan xuduudda labada suudaan ee inta badan loo keen lahaa magaalada caasimadda ee muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena cabdirasaaq ali cabdulle oo inoo soo koobayay qodobkaasi waxaa inoo soo socda akhbaaraadkii dhinaca dibadda oo ay ka mid yihiin dowladda etoobiya oo xirxirtay xubno ay ku tuhuntay inay qorsheynayeen afgembi hase ahaatee xubintii ciyaaraha iyo cabdirasaaq ali cabdulle waa tahay aad baad u mahadsan tahay axmed cabdi maxamed toronto subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxee raadiyaha kiismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay kulamadii xalay la ciyaaray horyaalada premier leaga iyo la liga sbain haddaan ka horumarna horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta everton ayaa barbaro laba iyo laba la gashay kooxda kubadda cagta ee lester city kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga labada kooxood ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aada u wanaagsan iyona ciyaartaasi kusoo dhammaatay barbaro laba iyo laba dhanka ila liga sbain haddaan eegno kooxda kubadda cagta atlantica bilbao ayaa barbara hal iyo hallaan la gashay kooxda kubadda cagta ee marka kulan ka tirsanaa la liiga sbain iyadoo labada kooxood ay atlantiga ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u wanaagsan ugu dambeyntii ciyaartaasi oo ayd mid aada u xiiso badan kusoo dhammaatay barbaro laba iyo laba dibidinku celiyo axmed cabdi maxamed tronti qibaa warkii ka dhiman
aada ayuu u mahadsan yahay waryaheena cabdirasaaq ali cabdulla inoo soo koobaya xubintii ciyaaraha imankana akhbaraadka dhinaca dibadda dowladda etoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay xirtay afartan iyo toddoba qof oo isugu jira suxufiyiin iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada sidoo kale dowladda ayaa qabatay hub iyo waxyaabaha qarxa taasi oo lagu fulin rabay ayaa la yidhi in sida ay sheegtay iskuday afgembi oo lagu sameynayay ismaamulka waqooyiga dalkaasi etoobiya ee maxarada xarigga ayaa yimid maalmo un kadib markii saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee etoobiya ay dabley hubaysan ee ay toogteen qaar ka mid a dadka la xiray ayaa la aqoonsaday oo ayay aqoonsadeen ciidamada ammaanka iyo sirdoonka dalkaasi etoobiya dowladda dowladda federaalka dalkaasi etoobiya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay qaadayso tallaabooyin adag oo ka dhan ah xoogaga xagjirka ah ee ku nool ismaamulka amxaarada taas oo kicinaysa cabsida ah in cabsida laga qabo in ay horseedi karto in mar kale dalkaasi uu ka dhaco dagaal warbixin ay soo saartay guddiga isku dhafka ah ee dowladda federaalk etoobiya ayaa sida oo kale shaaca ka qaadaysa magacyada koob iyo toban qof oo kale oo la raadinayo oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah iyo suxufiyiin ku sugan gudaha dalkaasi etoobiya iyo dibadda dalka dilka mas-uulkan ayaa yimi toddobaadii un kadib markii dowladda federaalka ethoobiya ay ku dhawaaqday in la kala dirayo ciidamada gaarka ah ee ay leeyihiin ismaamulka amxaarada taas oo keentay mudaharaadyo iyo rabshado baahsan oo ka dhacay gobolka amxaarada shaqhsiyaad caan ah ayaa lagu eedeeyey inay qorsheynayeen in ay dilaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka etoobiya iyo weliba in afar magaalo oo waaweyn oo ku jira ay ku jirto magaalada caasimadda ee adis ababa ay dhibaatooyin ay ka geystaan warkii subaxeed kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaas intaan ku kulmayno warkan lamida kowda duhurnimo waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo